أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijri qodobada wararka andalus doornimadan kuwooda ugu door koran waxaa ka mid ah buuqiyo gacanka hadal ayuu isku beddelay kulan ay maanta magaalada garowe ku yeelan lahaayeen xildhibaanada maamulka riddada puntland xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira maamulkaasi meedadka laba ruux oo ay badda soo tuufta ayaa lagu arkay xeebta liido magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladaha itoobiya iyo jabuuti ayaa heshiisyo cusub kala saxiixday xilli labadaasi dowladood xiisad colaadeed kala dhexayso dowladda eritereya guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmado kala duwan gaarsiiya degmada saakow ee wilaayada islaamigaah ee jubbooyinka sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ka hadlay xaaladda filistiin isagoona ugu baaqay bulshada muslimka soomaaliyeed inay ku daydaan muslimiinta dalkaasi dowladda kaafirada ah ee shiinaha ayaa qaaday ololo ballaaran oo ay ku burburinayso masaajidda ku yaalla dhulka turkistaanta bari intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada wararka andalus duurnimadan kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran buuqii gacanka hadal ayuu isku beddelay kulan ay maanta magaalada garowe ku yeelan lahaayeen xildhibaanada maamulka riddada puntland xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira maamulkaasi warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
kulan maanta magaalada garowe ay ku yeesheen golaha dawaaqiidda maamulka riddada puntland ayaa kusoo dhammaaday bowqiya sawaxan kadib markii ay ismaan dhaafeen xildhibaanadii kulan ka yeeshay kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen xildhibaanada dawaaqiidda maamulkaas loogana hadlayay waxa loogu yeeray xeerka doorashooyinka maamulkaasi waxa uu markii dambe kusoo dhammaaday bowqiya sawaxan waxaana la arkayay xildhibaanada qaar oo gacmaha iskula tegay
gudoomiye ku-xigeenkii koowaad waa joogaa warqadda akhri gudoomiye
arrintan ma aha mid ku cusub dhawaaqiidda dhexdeeda dhowr jeer ayay arrintan soo laalaabatay heer ay gaartay in xildhibaanada qaar ay gacmaha iskula tagaan waana caado lagu yaqaana cid kasta oo ku heshiisa baadil iyo wax ka soo horjeeda diinta islaamka dhanka kale murtad cabdikariin camey oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka riddada puntland ayaa hanjabaad culus u jeediyey dowladda imaaraadka carabta iyo maleeshiyaad ka taabacsan murtadkan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka uu hogaamiyey murtad deni ayaa sheegay in imaaraadka iyo maleeshiyaad ka taabacsan ay taageersan yihiin deni iyo damaciisa isagoona intaasi ku dara in haddii deni looga adkaado doorashooyinka ay burburin doonaan imaaraadka iyo maleeshiyaad ka taabacsan waa sida uu hadalka u dhigay qolada la yidhaahdo b m b f waa ciidan ay lacagta siiyaan imaaraadku ciidankaas baryahan dambe hadalkiisu aad buu u badan yahay qolada b m b f min fadlakum xerooyinkiinii ku noqda imaaraat waxaan u sheegayaa dowladda hadda horjeer joogta ee siciid cabdilaahi deni ka madaxda yahay siciid isagaa reer puntland reer puntland siciid maaha hadduu siciid cabdilaahi soo noqdana dee waad la shaqaynaysaan hadduu soo noqon waayana ballan waxaan qaadaynaa inaad dalka laydinka saaro because sida aad haddeer wax u wadaan waadna burburinaysaana waxna tari maysaa intaana min fadlakum iga gaadhsiiyaya dowladda imaaraadka ciidamadiinna la noqda geeya xeryahoodii iyo meelihii ay ku jireen haddaad taa diidaan afartan iyo sideed maalmoodba ka hadhay madaxweynaha imanaya ama siciid ha noqdo ama mid kaleoo reer buntland ha noqde markaana tala idiin taalla si kastaba maamulka ridada puntland ayaa wajahaya khilaaf iyo mucaarad xoogan oo salka ku haya doorasho ku-sheega maamulkaasi oo muddo yar ay ka dhiman tahay mahadsanid abuuxasaan meydadka laba ruux oo ay badda soo tuufta ayaa lagu arkay xeebta liido magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen cabdulqaadir rabbaani inta la xaqiijiyey laba ruux waa ay dhinteen laba kalena nolosha ayaa lagu la-yahay kadib markii ay qaadeen biyaha badda labada ruux ee midkooda la helay ayaa ahaa wiilal dhallinyaro ah oo qaraabo ahaa kuwaas oo ku qarqoomay ama ku haftay biyaha badda xeebta liido degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho halka sidoo kale la la-yahay laba gabdhood oo biyaha badda ay horey u qaadeen dad goobjoogayaal ahaa oo goobta ku sugnaa ayaa ka waramaya dadka dhintay ee biyuhu bannaanka soo dhigeen ee meedadkooda la helay iyo kuwa maqan ee nolol iyo geeri midna aan lagu haynin waxaa joogaa badda liido shalay laba wiilay qaaday maqlibka midaa leelay midna saakiyaa leelay saaka macnaha laba gabdhooday qaaday ilaa haddan oo ku maqan yihiin marka badda maalmahaas ayaa saa'id ay u kacsan tahay oo jiidmaalna waa leedahay dadka waa jiidee oo shalab ugu dambaysay ee laba cunugoo walaala ee qaadil maabtiilma eedde ah badda yacni saameynteeda aaday u badan tahay dadkina ee, yacni sida badan waa kama harayaan mar walbay arkaan yacni inay dadka qaadayso mahamay sii ee, kusii kusii badanay dhammaan dadkan waxyeelada kusoo gaartay badda waa wada dhalinyaro ku wada sugnaa xeebta liido umana aysan tegin halkaas jallaabashada kalluunka balse muddooyinkii lasoo dhaafay ayay xeebta liido iyo cooshadaha laga dhisay ee noqdeen macqalka laga faafiyo fisqiga iyo fasaadka magaalada muqdisho lagana dhaqan xumeeyo jiilka soo koraya xilli mujrimiintii riddada ay iyaguoba ka qayla dhaaminayaan xumaanta ay markii horeba ummadda u horseedeen mahadsanid cabdulqaadir dowladaha itoobiya iyo jabuuti ayaa heshiisyo cusub kala saxiixday xilli labadaasi dowladood xiisad colaadeed ay kala dhexayso dowladda eritareya warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba waxaa si weyn u soo daahiraya isgaashan buuraysyada iska soo horjeeda ee u dhexeeya dowladaha dhaca geeska afrika kadib shir ka dhacay waddanka jabuuti ayay etoobiya iyo jabuuti ku kala seexdeen heshiis amni iyo mid difaac oo ay labada dowladood yeelanayaan war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen etoobiya iyo jabuuti ayay ku sheegeen inay sameeyeen guddi qaabilsan adkaynta difaaca iyo amniga labada dowladood jenaraal tashome anagow oo ka tirsan wasaaradda difaaca etoobiya iyo jenaraal daahire cali maxamed oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga jabuuti ayaa ku saxiinaa heshiiskan iskaashiga ah ee ay kala saxiixdeen abiy axmed iyo ismaaciil cumar geele heshiiskan cusub ee ay labada dowladood gaareen ayaa la rumaysan yahay inuu fariin colaadeed u dirayo dowladda eritreya oo khilaaf dholaad iyo mid siyaasadeedba kala dhexeeyo dowladda jabuuti abiy axmed oo doonaya inuu xoog ku qabsado dekedaha waddanka eritreya ayaa isku dayaya in siyaasad ahaan uu jabuuti uga faa'iidaysto gulufka ka dhanka ah eritreya mahadsanid abuusheyba guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmado kala duwan gaarsiiyey degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka walaalkan casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad raashin qiimiina gaarsiiyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga jubba degmada saakow iyo deegaana hoos yimaada raashinkan ayaa loo qeybiyey qoysasku dhaqan degmada saakow ay biyaha saameeyeen iyo qoysas daadadka kasoo barakacay laba tuulo hoos taga degmada oo la yidhaahdo koraar iyo buurfuulle qaar ka mida dadkii gurmadka raashinka la gaarsiiyey ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona u mahad celiyey mujaahidiinta gurmadka soo gaarsiiyey waxayna sheegeen in xillig ay u baahnaayeen lasoo gaarsiiyey waxaan joogaa buurfuule buurfuule maanta waxaa soo galay raashiin iskugu jir ah saliid bariis bac shandarwo ayaa qaybsadeen maanta loo qaybiyey walaayada ayaa soo gaarsiisay aniga waxaa i soo gaaray hal kish oo bariis ah iyo hal kish oo oo sokor ah iyo caag saliid ah iyo hal shandarwo iyo bacdis dareenkayda farxadeed waa ku mahadsanahay maanta haddii walaayada noo qaybisay raashinkaas annagoo barakacyaal ah maanta mahad weyn ayaan u celinaynaa walaayada islaamiga waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu wax xun ka qabto oo yacni ma aragtaa diintana kor alla nooga dhigo oo ugu ducaynaynaa cabaas aadan nurow meeshaan joogana koorar wallaahi maasha allah waxaa soo gaaray bariis sokor saliid shandarwooyin alxamdulilaahi waxaa soo gaarsiiya maasha allah walaayada islaamiga ayaa soo gaarsiiya annaga waxaa soo gaaraya kiish oo sokorre kiish bariise iyo caag saliide halbac shandarwooyin dareenkii faraad aad iyo aad u mahadsan yahay wallahi walaa alxamdulilah ilaahay gaalada gacanta u hoos ay uga rido iyagana ay gacantooda kor islaamiga gacantooda kor walaal waa dhowahay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed macali abukar deegaanka kooraar walaayada saako waa hoos tagta kooraar maanta ilaahay wuxuu siiyaa soo gaaray oo walaayada islaamka oo ay ka soo baxday waxaa ka mid ah sokor bariis bac sandawro saliid alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah marka insha allahu tacaala dadkii saa noo yeelay ayagaa mahaddaas iskale haddana waxaan rajaynaynaa inta dhiman iyo wax kalena ilaahay baan ka sugaynaa kadib ayagaan ka sugaynaa عباي ساق عبدي دق مدى ساكو كيش باريسة كيش تقرأ سدح لسليدة شندروي وبع gaalada allaha nagu jibiyo wilaayada islaamiga maay ka mahadiyay alxamdulilah maay ka mahadiyay inii geeka baraka'ka oo macnaa yani degmada saakow oo geeka raashuun bariis iyo sokor iyo dhaaysi iyo bacyaal iyo shandarwaal wilaayada guul in ilaahaysi aan maylesiyay bariis sokor dhaayse sandarba aan oo habarakahay oo macna biyaha fasaadaha ay barakeeday wilaayada islaamiga oo macna yaani galanta ninfadeedi ilaahay oo daraadiis galanta ninkafadeedi taasal insi wilaayada guul yakuga gaalada inay jabto dareenkay alxamdulilah geeka eeda u faraasana guddiga gurmadka fatahaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada dadaala ay ugu gurmanayaan dadka ay saamaysay fatahaadaha ee ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga iyagoona gurmadyo kala duwan gaarsiiyey kumaanaan qoos ee fatahaada ay saameeyeen mahadsanid casaam sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ka hadlay xaaladda filistiin isagoona ugu baaqay bulshada muslimka soomaaliyeed inay ku daydaan muslimiinta dalkaasi walaalkan cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani eegaya isagoo waraysi gaar ah siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimada mujaahidiinta ayuu waraysigiisa kaga hadlay duulaanka uu gumaystaha yahuuddu ku qaaday magaalada khaza iyo sida geesnimada leh ee walaalaheena reer filistiin ay uga hortageen damaca guracan ee gumaystaha waxa uu sheikhu sheegay in dhibaatooyinka walaalaheena reer filistiin haysta ay la mid tahay midda ka jirta soomaaliya iyo wadamada kale ee saliibiyiinta kusoo duuleen taas oo uu sheikhu ku micneeyey in dadka muslimiinta diinkooda looga fidnaynayo waxa loolaynayana ay tahay keliya inay dhaheen allah ayaan rumaynay limaada dagaalka maxaa loo dagaalamayaa waxaa loo dagaalamayaa muslimiintu waa la dulmiyey waxa lagu soo duulay oo la baabi'inayo oo la laynayo waa muslimiintii wey waxa muqadasaadkoodii la qaatay waa muslimiintii wey sidaa daraaddeed muslimiinta alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u idmay in ay dagaalamaan markuu hore u idmay ka gadaan alla wuxuu amray in ay dagaalamaan faqaala tacaala fii kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaqu lqaa'iliin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir allah wuxuu leeyahay waxaa loo idmay kuwa lala dagaalamayo in la dulmiyo darteed dagaal baa loo idmay inay dagaalamaan hadday dagaalamaanna wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir alle in uu u hiiliyana alle mid kara weeye kuwa weeye kuwa alla u hiilinayo aladiina ukhrijuu min diyaarihim biqayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah alle wuxuu yidhi waa kuwa guryahoodii laga soo saaray iyagii awlaadoodaba la laayay sida khazo ka socotoo kale sida soomaaliya ka socota oo ka dhacday ee wilaayaadka islaamiga diyaarado lagu soo weeraray ilmo yaryar lagu laayay waxa weeyaan waxaan lagu haysto ayaa lagu haystaa reer khaza alle wuxuu yidhi waxa lagu haystaa oo loo laynaya waxaa weeye ilaa an yaquuluu rabbuna allah wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid ugu dambeyn sheekha ayaa walaalaheena reer filistiin ku bogaadiyey sugnaanta iyo geesinimada ay muujiyeen taas oo ay tahay mid ku dayasho mudan waxaa looga tusaale qaadan karaa in aan oga dayanno habaadka iyo geesinimada iyaga oo la laynayo diyaaraduhu ay dul saaran yihiin ayay waxay aasayaan shuhadadii oo ay taagan yihiin oo ay dagaalamayaan oo alle ku xihan yahay aynan baxaynin annagana insha allahu tacaala waa inaan walaalahayo kaga dayanaa asabr waathabaat oo annagana aan sugnaanaa wa in tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a allena wuxuu leeyahay haddaad sabartaan oo alla ka baqdaan dhagarta gaalada waxba idima yeelayso cadaawada yuhuuddana muslimiintu alla u sheegay laakiin hadda waa nooc waxaa u sii caddaaday qowlka alle yaqiin baa ay muslimiintu sii qaadeen alle wuxuu yihi latajidanna ashadda annaasi cadaawa liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu hadalka sheekha ayaa kusoo aadaya iyadoo shacabka reer filistiin ay waajahayaan dhibaatooyin dhinac weliba leh sida duqaymaha go-doominta iyo weerarada cirka iyo dhulka ah ee gumaystaha kusoo qaaday iyadoona allah fadligii dhanka kale yahuudda ay la kulmayso dhigbixii ugu ballaarna abid mahadsanid cabdulqani ugu dambayntiina dowladda kaafirada ah ee shiinaha ayaa qaaday ololo ballaaran oo ay ku burburinayso masaajidda ku yaala dhulka turkistaanta bari warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen maahir maxamed hay-adda h r w ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in xukuumadda shiinaha ay burburin baan ku hayso masaajidada ku yaala gobollada kala ah ningaashiya iyo ganso iyada oo raacaysa siyaasadda waxay ugu yartay midaynta masaajidada oo ah siyaasad abaabulan oo ay dowladda shiinaha uga takhallusayso tobannaanka kun ee masjid ee ku yaala dhulka turkistaanta bari xukuumadda shiinaha ayaa burburin iyo xirxirid kula kacday qaar ka mid ah masaajidada halka masaajido kalena ay ka dhigtay goobo loo isticmaalo dana gaar ah arrintaa ayaana qayb ka ah dadaallo ay xukuumadda shiinaha kaga xanibayso dadka muslimiinta ah in ay cibaadaystaan waxaana intaas sii dheer in ay masaajidada qaar ka tirtirtay raadadkii muujinayay in ay masaajid yihiin sida minaaradaha iyo mixraabyada maaja wanga oo ka tirsan hay-adda h r w ayaa tiri xukuumadda shiinaha waxay waddo ma ahan midaynta masaajidda sida ay sheeganayso laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay xirayaan masaajid badan iyagoo ku xadgudbaya waxay ugu yeertay xorriyadda diimaha waxayna intaas raacisay in arrintan ay qayb ka tahay culaysyada ay xukuumadda shiinaha ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas qaanuunka uu shiinuhu dejiyey ayaa qeexaya in dadka ay ku cibaadaysan karaan oo keliya goobaha haysta rukhsadda rasmiga ah waxayna si adag u xakamaynaysaa goobaha lagu cibaadaysto arrintan ayaa soo korortay wixii ka dambeeyey sannadii labada kun lix iyo tobankii xilligaas oo madaxweynaha shiinaha shin jinbing uu ku baaqay in dhaqanka shiinaha lagu saleeyo diimaha siyaasaddan lagu burburinayo masaajidda ayaa waxaa lagu qeexay dukumiintii ka soo baxay xisbiga shuuciga ee maamula dadka shiinaha bishii abriil ee sannaddii labada kun siddeed iyo tobankii go-aankan ayaana faray hay-adaha dowladda ee kala duwan in ay faragelin ku sameeyaan maamulka iyo dhismaha goobaha ay muslimiinta ku cibaadaystaan go-aankan ayaa sidoo kale waxaa ku qeexnaa in arrintan looga gol leeyahay in looga hortago dhisidda masaajid cusub oo ay dhistaan muslimiinta taas oo qayb ka qaadanaysa yaraynta iyo xadididda tirada masaajidda waxaana go-aankan si cad ugu qeexnaa in mudnaanta koowaad la siinayo burburinta masaajidada dhisan beddelkii masaajid cusub la dhisi lahaa maajo oo ah mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta ayaa mar uu ka hadlayey siyaasadda midaynta masaajidada ku yaalla gobollada kale ah ningaashiya iyo ganso oo ah halka ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka muslimiinta ah ee ku nool shiinaha ayaa sheegay in hadafka arrintan laga leeyahay ay tahay in dadka muslimiinta ah ee diintooda ku dheggan lagu qasbo in ay walahooda siiyaan xisbiga shuuciga ah ee ka taliya shiinaha mas-uuliyiinta xisbiga ayaana wax walba u maraya sidii ay u hirgelin lahaayeen rabitaankooda iyaga oo ardayda iyo dadka kale ee ah shaqaalaha dowladda ugu goodinaya in dabagal lagu samaynayo shaqola'aanna ay ku dhici doonto haddii aysan u hoggaansamin rabitaankooda xukuumadda shiinaha ayaa tan iyo sannadii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii waxay burburisay saddex meelood meel masaajidada ku yaala shingiyang sidaba lagu sheegay warbixin uu soo saaray machadka diraasaadka ee ustaraaliya mahadsanid maahir warbixintiisana waxay gunigi gebagaba wahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu